dalkiidinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho dalkiidinkaa qarribay badyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay
bismillahi raxmaan raxiim kulan wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka xulashada ulasa raadiyaha cadaado oo habeen kasta tan kale aad maqashaan marka laga reebo habeen nabada jimcaha
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi anna gamas haddaan kugu masixi a ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacweeye agogorinayso xaqoo kuu dufaaciyo ku qabay gabayanoon daahin idam alle ilaah kuu gangaab dhuluf maqaadiir saam iyo garna ay doonayo guruta kaa aada gudguyudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gama safiidkii rabbiga igelangalkaayeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaaw iyo abley gooya hilibkaada yaan dhari ku jiir iyo baran gobac ku liifsiiya jidaan abamarin iyo ku dhibo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi gurmago-anin gegin iyo allow geedka lale kaadhi gebigaaba midkaasoo rabbu goban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilebeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtee ku taa goorta laga leexday gisi wayraxasee ku dila garanta mooryaana yay goola jiifte dhurwaagolodda kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeyi kul cirmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kulan wacana wanaagsan saaxiibyaal waa habeenimo khamiis ah jimca ay soo geliso taarikhdu ay ku beegan tahay koob iyo labaatanka bisha saddexaad sanada labaatan toban iyo sagaal waxyaabaha caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a faahfaahin dhereeda ayaa ka soo baxaysa qarax xoogan oo goor oo caawa ka dhacay magaalada caasimada ah ee muqdisho barnaamijkan ayaana goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegaystayaal aad ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona aabba soomaaliyeed ayaa goobjo u ahaa togashada wiilkiisa oo ka dhacday masaajid ku yaala waddanka switzerland cabasho ayay muujinayaan xog dhexyartan ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa deegaano ka tirsan gobolka mudug waxaa ka taagan biyo la-aan maamulka deegaanka waa qaybo kamid deegaanada biyuhu ay ka tageenna waxay muujinayaan cabaad dowladdu waa sanduuqaad marka lagu dhufta intaasoo filisna waa intaasoo dolar waxay ku socotaa fuusta adugu fuustadii dadku yaqaanaan fuustadii waxay ugu tagtaa shan dolar iyo bar calaa fuusto barnaamijkan ayaana xog la xiriirta goor idinkugu soo gudbi doona mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug waxay axmed ducaale gelle xaaf ay ku eedeeyeen in maamulkii galmudug uu xilkeedu u dhiibay koox yaroo isaga ku qabiila
waxaan aragnay madaxweynaha iyo afar qoyskiisaha galmudug waa kuiyo toban qabiil waa ku sabarno waan waa iska qaadanay inkastoo aysan ahayn wax la aqbali karo maantay waxay maraysaa galmudug in dadkeediio isbaabi'inaya islaynaya dhibaata dhex taagan tahay xuquuqul insaanka iyo arrimahaas bini aadamnimada mas-uuliyada la rabaa madaxweynuhu weli kama usa hadlin barnaamijkan ayaan xog la xiriirta goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan dhegeystayaal aad ku dhegeysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona golaha wasiirada maamulka puntland waxay maanta garowa shir ay ku yeeshay ay ku ansixiyeen xeer muhiima xeerkii harku wuxuu yahay ayaan barnaamijkan goor idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ra-isul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya wuxuu shir ka qaybgalay magaalada brussels ee waddanka belgiumka wuxuu yahay barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa qodobada kale ee caawa barnaamijkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a waxaa la shaaciyay waqtiga uu furmayo kalifada shanaad ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka soomaaliya barnaamijkan ayaan idinkugu soo gudbi doonaa faahfaahino ku saabsan sidoo kale barnaamijka waxaan barnaamijkan waxaad ku dhegaysan doontaan xubintii aadka xiisaha badneed ee kalamaan qaybaha dambe ee barnaamijkan caawa waxaad ku dhegaysan doontaan heesta barnaamijka waxaa soo saaray halkaana ka tebi doona anigo xasana cumar axmed raams xayfa ayaa barnaamijka ii farsamaynayaa ee waa mar kale iyo xulashada wareysada
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
hormuud telecom shirkaddii hanaqaado karti iyo hufnaan shalay looga haroon lagu gaarin maantana shaqadooda habaysan sistamkooda hagaagsan dadka oo hirar socdo ruuxna uu ka habsaamin ugu dhiibtay hoggaanka hormuud weeye garo hal kale aan jirto lagu gaarin hormuud oo ruuxaad u hilowdo oo haatufkiisa garaacdo hadowna uu ku yidhaah hufnaan maqalkiisa hadalkiisa faseexa soo hortaadiyo kama eegtid hareerta calashaan hormuud telecom halkalaa jirtoon lagu gaarin hormuud ee hoy weeye ammaano hantidaada xalaasha ah haatufkaaga dhex taalla hadalkaa geli mayso xisaabtaada haraagaasinti kaama habaabo gacantaad ku haysaa calashaan hormuud e v c plus hal kale aad jirto lagu gaarin hormuud oo oonkiiyo haraadkii abaar lagu haro dadku ay ku hoobteen shirkadaan hakanayn lagu yaqaan hiilko hanti waxay hayaan marna aan hakranayn ugu horraysa gurmadkoo hormuud weeye garo had kastoo la joogiyo habeen iyo dharaar hormuud shaqaday u hayaan bulshadeenna muran laysku haystiyo hugul iyo guuc hadalka ma taagno horumarkii dalkeenna hormuud waa ka kow loogana har isgaarsiin hormuud telecom
إليك ابتهالي وفيك الرجاء ومني دعائي ومنك الكرم
dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wa- waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan leenahay kusoo dhada barnaamijkan waxaan ku bilaabayaa qeybo ka mida deegaanada maamulkan galmudug oo laga soo sheegayo biyolaan baahsan iyaduna maamulka deegaanadaasi ay qayladhaan xog lahay ka muujinayaan xaalad biyo la-aaneed oo aada u liidata ayaa soo wajahda dadkii ku nool deegaanada hoosta magaalada wasil ee gobolka mudug sida ay warbaahinta raadiyaha cadaado u xaqiijiyeen dadka deegaanka iyo maamulka degmada wasil ee maamulka puntland ee waa maamulka galmudug afyeenka wasiil yunis cabdirashiid duleed oo waraysiisi gaara siiya warbaahinta raadiyaha cadaado ayaa sheegay in xaaladda dadka deegaanku ay dhowr hoostaga waa xaaladda deegaano dhowra hoosta degmada wasiil ay tahay mid aada u liidata xilligaani
runtii radio cadaada waa kusoo waan kusoo dhowahay runtii sidii bulshada u adeeg- ugu adeegeysana aad bay ugu mahadsan yihiin khaasatan cabdirashiid oo dhumaatay barigan galmudug si fiican xaaladeeda la socda Een, ugu horeyn waxyaalaha ugu waaweyn ay kamid tahay degmada wusir iyo degmooyinka hoostaga waxaa ka jira biyo la-aan dhinaca miyiga ah magaalada maahan magaalooyinka biyo la-aan kama jirto laakiin dhinaca miyiga dadkii abaarihii ka barakacay xoola u harharay oo miyiga ugu harharay bay beerahooda ku fasheen biyo la-aan baahan baa soo food saartay een maarta xoolihiina yarkaa u harana hadday dhaleen sanadka roobkay dhaleen weli ma iskoroniyo orgi inta ka gataan ama xoola ka gataan oo iibgeeyaan oo biyo kusoo dhaansadaana ma haysto xaaladaas baa aada ugu culus waan gartay deegaanada ugu daran ee hadda biyo la-aantu ka taagan tahay waa xaggee
runtii waxaa kamid ah cadalaa kamid ah waxaa kamid ah kuraa kamid ah waxaa kamid ah ruushaa kamid ah waxaa kamid ah hadii la kura garooli waxaa kamid ah balebusle barre oobad waxaa kamid ah samero goorac waxaa kamid ah ama hadii la kure racad waxaa kamid ah hadii la kure baleboocle waxaa kamid ah hayo dhulkaas oo dhan dhammaantood waa dhul aad iyo aad u muhiim hadii la kure tuulooyin yar yarana yaalaan miyigayna ay yihiin runtiina waa dhul baraaga ku tiirsanaa dadkuna way ka bateen oo dad badan baa ag degan dhul beereed ka samaystay oo xoolaalihi dadka marka coli yaraadeen awal dadku waxay samayn jireen ceelad shafagteg oo u waaweyn bacadweyne iyo wasiir bay u kala go'i jireen dadku dadka wasiir hoos yimaadana wasiir bay ishoos goli jireen tuulooyinkoodu dadka bacadweyne isagana iyo tuulooyinkoodana way isgoyi jireen hadda waxa ugu sokaysa ceel bacadweyne iyo wasiir bacadweynena waxa weye waa ceel gacmeed oo matoor ma laha een wisil meesha la yidhahda u shan talaalaha dadkaas gebi ahaantoodba intaasa kuu sheegay ceelashaas wisileed oo saddexda matoor oo magaalada awalba magaalada waa magaalo aada u weyn wisil matoorada ku yaalaana kuma filnayn magaalada oo waxa weye biyo la-aan laftirkeeda kama aysan jirin laakiin matoorada way yaalaan matoorada biyihii marka ma dadkii miyiga booyada ku waraabiyaan ma dadkii magaalada waraabiyaan runtii aad iyo aad anaga laftirkeena culays weyn baa nafsaaran magaal ahaan waan gartaa fayaana deegaanadas badan ee dadka ku nool xaggee bay ka helaan biyaha
runtii waxay ka helaan waa wasiil biyo booyada laga qaado labaatanihii waxaa la siinaya qofku uu siisanhayaa een haddii laga koreyey shimartay saddex filis ayaa la gadaa labaatanihii saddex filis baa aqalkeeda ugu tegaysaa booyadu waa sanduuqaad marka lagu dhufto intaasoo filisna waa intaasoo balar waxay ku socotaa fuusta adugu fuustadii dadku yaqaanaan fuustadii waxay ugu tagtaa shan dollar iyo bar calaa fuusto
waan gartay sidaa sheegtay dadka xoolo ayay ku tiirsanaayeen oo hanti kale ma hayaan haddana abaare ayaa jira lacagta intaasi la eg dadka ma awoodaan inay iska bixiyaan
runtii ma awoodaan ma awoodaan dad way jiraan ayagoo magaalada wax looga arooriyey dad wixii de- dad waa jiraan oo hadii la kure ilmaha kaliya fooda kaliya loo saaro xooluhu aqbay u taagan yihiinba oo ceelasha ma gaaraan wallahi waa dhib bili-aadnimo weyn ilaahay baana dadka ka saari kara dadkan waxay ku tiirsanayaan roobka roobka markuu do-ana ilaahayna siiyana nin walba baraagtiisaas dadku baraaga ma wada laha wixii baraagahuluna baraagahooda markii dadka ka iibsadaan markii girasho oo ku harto laba jaro jaro ayaa xasinoon nin walba xirtaa dadka masaakiinta abaartada aana baraagaha dhisi jirin wixii badanaa ku tiirsanaayeen macaan la habaalo oo dhulka ay ku habaashaan iyagu waxay ku tiirsanaayeen iyo ballidu waraamata balliduna waa dareemi kartaa roobka bilka oo dambeeya hal bil wey wixii maartay oo xulfadahaas celceliya waayo ma gundhigna ma shamaytaysna waa ciid la kala xaaray biyahaas xoogooda iskugu yimaadaan xoogooda cirkaa do-da markuu roobku go-o waxa ka dambeeya waa labaatan iyo shan beri labaatan iyo lix beri kabacdi waa dhulka dhuuqaya sag buu leeyahay ilaa iyo hadda dad waxyeelo ay ka soo gaartay halkaasi ka jirta amaba waxu noqday miyaa jira
runtii dad maskaxda xagga maskaxda wax kasoo gaartaa jira oo markay ilmahoodan biyo u waayeen haddii la kuuriyo beerahoodina wixii yarka ku abuurtan waraab u waayeen xoolihina biyo u waayeen maskaxda si kala sisin ay noqotay way jiraan boqol kiiba boqol laakiin hadda wax geeri ah oo caqa oo ge u dhigtano lama soo sheegin laakiin guri madbalaaran iyo qeela dhaan dheer baan hadda diraynaa idaacadaha kalena soo wacana waa ka diraynaa idaacadan degmada cadaala ku taalo runtii aad iyo aad oo shan taraal ah oo gobolada dhexe oo dhan shan taraal u ah iyo mudugba ayadana hadda waa ka diraynaa waxaan ka codsanaynaa maamulka galmudug iyo baarlamaanka galmudug waxay arrintiisu tahay magaalada arrintan xasaasiga ah in laga fadhiisto inaan loo gudbin sida maamulka loo dhisi lahaa waan runa maamulku in la dhisaa waa waa middaa taageersana maamul cusub oo tayala la dhiso si runtii maamulka hore waktigiisu waa aad hadda usii dhammaanayo laakiin waxaa ka weyn oo baarlamaanku hadduu fadhiisto aan ka codsanaynaa inay qalinka ku casixiyaan si hay-adaha qaramada midoobeed iyo dadka jaariyadaha u qaldaamiyaan si arrintan xasaasiga ah laga hormariyo si dadku waraab u gaaro markaas kabaana dowladnimada loo soo jeesto dadkii baaba-aya hadda dowladnimo waxa qabaa lama haleeli karo waayo dadka masaakiinta aad bay aad bayna ba- baarlamaankuna xaruntiisa waa cadaado waxaan ka codsanaya baarlamaanka ayagaana matala ka geys ka geys ayaga matala mas-uuliyadooda ayaa dadkan qaadaya waa inay ayagu waxa beesha gacanta ku hayn waa inay qeeldaan adag beesha caalamka iyo dowladda federaalka arrinta xasaasiga ah waa gartaa fayeene dadka aad sheegtay abaaraha in ay hayaan biyo la ay ugu darsantay ma jiraan hay-adaha gargaarka qaybo ka mid a oo soo gaaray
runtii aad iyo aad aad iyo aad hay-adda care international baa anaga horta aad iyo aad hadda maartay b- maartay hadda a- maartay abaaraha kariska aan qeeldhaanta adirna nooga sii jawaabtay muddo saddex bilooda lacag fidin ah oo maartay kaashman ay siinaysay waa dadku ku noolaadeen haddana way noo bilowday insha allah mashaaric waa dhib bay noogu soo celisay waxaana ilaah ka rajeynaya inay noo sii wadi doonto hay-adda w b oo dadku boqol kiiba boqol shaqa abuur u abuurtay oo dadka xulfadaha ku qodi jirtay yani raashinka iyo marqumaalka iyo maartay dilakuri waxaas ayadana bixi jirtay ayadana sidoo kale way siisaa maadaama hadda hakad galay dhinaca wisilya aageeda ayadana waxaan ilaah ka rajeynayaa markii loo baahnaa baa la taagan yahay in hay-adda w b raashinka iyo dadka masaakiinta ay siin jirtay inay dib usoo dayso maadaama dadku markaan xaalad xasaasiya lagu jiro oo roobka inaan la gaarin kulaylna uu jiro dadkuna waa waa ku diirsadaan run wixii ilaahay ummadaas uga soo qaado meel kastaba ha joogeen runtii waa lagu diirsadaa hay-adahaas baa si weyn anaga noola shaqeeya sida a s oo aydan dhinaca biyaha weligeeda nooga taakuli jirtay oo hadda aan ka codsanayno dhinaca biyaha runta ka taakulayso iyo hay-adaha kale oo runtii aad u fara badan ayagana sida adeys oo kale oo ayadana aad iyo aad qabatay runtii oo aan maartay hadda saddexda bilood u dambeysay wax nagala qabanaysa xaaladan cusub haddana aan rajeynayna inaan shaqada sii wado runtii hay-ad sasfilayra way jirta ayadana wax weyn abaarihii hore nagala soo qabatay laakiin hadda aan ahayn waxaan ilahay ka rajeynaya ayagana dadkii wax u qaban jireen dib ugu soo laabtaa maadaama dadkaanu idhan yihiin ilaa lixdan kun oo qoys oo laga edbeeri kara hay-ad iyo laba hay-ad iyo saddex hay-adood isku filnayn ee u baahantaa gacma wada wax- wadajir inay ku qabsadaan laftirkeena anagu deegaan nool qurba joogta ah waa la wada wacna waana maarta waana wada waana wada wargelinay waxaan ilaahay ka rajeynana ayagana kaalintooda inay ka qaataan kuwii maarta dila kureen dhammaanna dowladana hadda iyo maamulkana idaacadda way naga dhegeysanaa ayagana hadda waan ku wargelinayna arrintaas in loo istaago si arrintaan loo kaalmeeyo dhammaan waa dadka dhan oo reer galmudug oo miyiga ku dhibaataysan wisil keliya ma waa dadka oo dhan ama galguduud ha deganaayeen ama midug ha deganaayeen dhibku reer miyigu culayska u weyn haystaa runtiina reer magaalkiina way la soo guleen waayo reer miyigu waxay wax ka qaateen waa reer magaalkii waa isku ceyrtoogan adeer waan gartay afhayeene abaare ayaa sheegtay inay jiraan biyola-aanna ay dadkii ugu dirsantay oo dhibaato halkaasi ay ku haysato ka maamul een degmada wisil ahaan dhankiina ma qaadateen kaalintiin kaga aadaneed
runtii annaga kaalintii noga aadineed waan qaadanay mar walba idaacadaana waa ka hadalnaa waana maadila kuna waanu qeylaantirnaa hay-adaana waraaqada waa wada geynay kuwana waa nooga soo jawaaban kuwana ilaa hadda jawaab kama hayno waa qeyl dhaamna shaqada ugu wanahay maarta maamulku maarta canshuur ma aruuriyo haddii ilaahi kuru maarta iyo dhaqaala deegaankii laga aruuriya waa waa- maarta budget waa diyaarinay oo aan dhaqaala ku aruurino oo waxaan ku qabsano dadkeenan aan ku taageerno runtii abaartii baa fareena ka bixisay dadka maanta afyeenka deegaanka gosil yunes afjar duleed oo ka sheekeynaya xaaladda nololeed ee deegaanaha hoostaga degmada gosil ee gobolka mudug islamarkaasna sheegay in dadkii halkaasi ku noolaan dhibaato biyo laan halkaasi ay ku haysto habeen wanaagsan ayaan leena raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan saaxiibayaal
dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen
shirka golaha wasiirada ee maamulka galmudug maanta ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ahna xarunta rasmiga ah ee galmudug ayaa waxaa looga hadlaa qad- aa, qodobo dhowr ah islamarkaana waxaa dirad lagu saaray dagaalkii dhawaan ka dhacay magaalada xeraale ee gobolkan galguduud kaasi udhexee laba maleesha bil halkaasi wadaga waxaana guddi xaqiiqi raadin ah loo saaray arrinkaasi shirka markuu soo gabagabo kadib waxaa saxaafadda ugu warbixiyay looga hadlay wasiirka arrimaha gudaha maamulka galmudug daraan maxamed samatar
ee maanta oo ay taariikhdu tahay koob iyo labaatankii marj labadii kun iyo sagaal iyo tobankii oo ah maalin khamiisah waxaa halkan shir ku yeeshay ee golaha wasiirada ee galmudug oo uu shir guddoominahayay madaxa xukuumadda mudane sheekh maxamed shaakir cali xasan ee waxyaabo badan baanu isku soo qaadnay oo golaha wasiiradu ay aad uga falanqowdeen ugana munaashaq- munaaqashoodeen waxaa noogu muhiimsanaa arrinta amniga iyo dib u heshiisiinta arrinta amniga waxaa wiiggii hadda wiiggan gudihiisa ka dhacday degmada xeraale dhibaato aad iyo aad iyo aad u tiro badan waxaanu aad uga falanqoonnay ee shiikha barama- madaxa xukuumadduna uu u saaray guddi wasiire ah heer wasiire ah oo arrintaas ka soo taliya kana soo baaraandega soona xaqiijiya dhaawaca iyo dhimashada iyo tacaddiga iyo magaranaysaa it waxa ka dhacay meeshaas ee guddigaas oo xaqiiqadiina soo ogaan doona ee tacaddiga meesha ka jira iyo dhibaatada ka dhacdayna ee u kuurgeli doona wixii ay la noqotona usoo gudbin doona usoo celin doona madaxa xukuumadda iyo madaxweynaha ee markaasoo halkaas aanu ka ambaqaadi doonno sidaanu bilaabi lahayn dib u heshiisiinteedii iyo isu keenidda dadka ehelka ah oo walaalaha ah oo wax kala gaareen waxaanu aad ugu tacsiyeynaynaa dhammaan dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka reer galmudug khaasatan dadka reer xeraale oo walaalaha ahaa oo deriska
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug daraan maxamed samatar oo faahfaahin ka bixinaya habeen looga hadlay kulankii golaha wasiirada maanta ay ku yeesheen magaalada dhuusamareeb ee xarunta galmudug ahna xarunta gobolka galguduud habeen wanaagsan adalan raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan qaybo dhexe ee barnaamijka ayaan kusii saqeyna saaxiibayaal
dalkii idinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho markiiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qardibay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofiba qof dhaliilaya dalkii idinkaa qarribay cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin cudurka aad wadaa qabtaan qabkaad wada hugantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon
kulanti wacan wanaagsanada lana raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan markaana gobolka cayn kadibashaad hoogeyn ka dhacaya gobolka cayn ee u dhexeeya qaar ka mida beelaha wadadega halkaasi ayaa waxaa ka furmi doonaa wahadlo degmada wedwiid ee gobolka cayn shir weyne nabadeed oo lagu dhexdhexaadinaya laba milasho beeleed oo walaalo ahaa kaasoo shaqo- shaqaqoyn ay ku dhex mareen deegaano ka tirsan gobolka cayn jiif cabdulaahi maxamed deeq oo ka mid ah hogaranka gobolka cayn oo la hadla warbaahinta ayaa wuxuu sheegay in meel wacan uu marayo shir nabadeed laisku keenayo beelaha qaarkood kaasoo ka dhici doona degmada weedweed ee gobolka cayn weli cabdiraxmaan wadani oo ka tirsan warbaahinta raadiyaha cadaado ayuu u waramay
adeer gobol labadeed baanu dhignay meeshaas u dhignay laba beelood oo qurquratooyin ama shaqaaqooyin ku dhex mareen gobolka cayn walwal aanu u dhignay gobol labadeed waanay imanayaan insha allahu tacaala qodana waa joogtaa qoladii talefoonday nagu soo haysaan nabadgelyada sugidda nabadgelyada baanu uga jeednaa gooshaas ilaahay idankii haddii eeba idmana waxaan isleeyahay aad khilaafaadkii iyo dhibtii ka dhacday meeshaas ee dhexdooda aad ku soo afjarteen kagala shaqayseen saasaanu gosha adeer u dhignay ilaahay idankiina waxaan rajaynayaa nabad iyo guul iyo nabad inay ka dhalato waanay ku niyadsan yihiin halkan ay noogu yimaadaan saasaan rajaynayaa sababtiida in furmo shirkuna ama dambaysta haddii la yidhaahdo waa ku talagalsannahay waa hiiradayadii saasi ilaahayna waan ka baryanaa dadku waa inay nala ogaadaan oo nagu gacan qabtaan oo niyad ahaan iyo tawa- ta- tabar ahaanba nalagu nalagu nalagu garab galo waan rajaynaynaa insha allahu tacaala waana ka codsanaynaa intaasaan uga jeednaa shirka adeer waa tahay inkastoo labada beelood een caaqil diriir xooggan ee dhex martay islamarkaasna tabashooyin fara badan ay jiraan een marka haatan xal baa idinka laftirkiina laydin arkay in labada beelood kala dhex gashaan adeer waa hey sidaas waa la isla eegeegay markii aanu ku siranay eh, kii hore ee aligeriga iyo barkadka yaa la yidhi warbatanna idinku maaragtay hogaamiyo oo halkaas daadihiya oo halkaa gogosha ka dhiga Eh, halkaas bayaal deedna waxay noqotay in dib u dhac yaray iyaga ku yimid deedna wurwur baa la isugu soo riixay saasaan rajaynanaa insha allahu tacaala kuna rajoweynahay adeer lamana oran karo dirir xoogan baa dhex martay qof iska haayina baa laba qof dilay ii u dambeysay dhowr hoosoo yarna u noqday waa jireen laakiin dirir iyo dhibaato beelaha dhexdooda oo weyni ma taalo Eh, dhibashooyinkaa koob koobanna waa soo afjaraynaa ilaahay idankii khilaafaadkiyo dhib yacni ka taagan Eh, saas weeye adeer arrintaasi waa tahay marka waxaad leedahay shirku waxuu ka dhici doonaa gudaha degmada woodward aa saas weye magaalada dhexdeedu ka dhacaya insha allahu tacaala inkastoo een dhinacyada kala duwan aad sheegteen ay ku qanceen shirkani islamarkaasna aad dhexdhexadin doontaan een marka xalku muxuu noqonayaa sideese arrintani loo wajahayaa dhaqanku sida uu yahay ama shareecada maxamediyada yaa la wajahaya waanay iska dhammaanaysaa adeer waxa weeyaan wixii dhintay baa laga xaajaysanayaa annana aanu ku dhexdhexaadinaynaa khilaafa khilaaf saarna waa ka dambaynayaa waana laisu calool xaarayaa gacmaha insha allah inay isqabsadaanna waa rajeynaya marar kala duwan baa la isku dayay in la kala dhex galaa labada beelood ee arrintani dhuxayso islamarkaasna mas-uuliyiin kala duwan iyo odayaal dhaqameedyo arrintani ay u tafxaydeen siday nabada ugu dhex raadin lahaayeen arrintaasina xagaldaac fara badan baa ku yimi mararka qaarkoodna waxaa la sheegayaaba arrimo siyaasadeed inay salka ku hayso idinka laftirkiina maxay idinkala gudboon arrimahaas oo kale qadarka ilaahay baana markay dhammaanayso waxa weeyaan qadarka ilaahayna lama dhaafayo annagu wax ji- aan iman ka hadli mayno waxaanse ka hadlaynaa ujeedada niyada iyo
tahay jiif caaqil cabdulaahi maxamed dheeg dhowaan waxaa ka dhacay deegaanka banyaal ee gobolka cayn shirweyne ballaadhan oo nabadayn ahaa shirkaasi xaguu ku dambeeyey maxaase lagu heshiiyey adeer waa laga heshiiyey shirkaas gacmahana waa la isku qabsaday furkii iyo aaskiina waa la kala qaatay diyana waa lagu heshiiyey muddana waa la qabsaday labadii beeloodna maanta waa isdhex marayaano waa
dhegaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada
waayahay kulan wacan wanaagsan ayaan ilaahay raadiyaha cadaado ayaad degeysanaysaan barnaamijka xulashada wanaagsan ah waad la socotaan saaxiibayaal golaha wasiirada maamulka puntland ayaa maanta shirkooda caadiga ahaa waxa ay ku yeesheen magaalada garowe caasimada maamulkaasi waxaana looga hadlay arrimo muhiima shirka golaha wasiirada ee maamulka puntland waxaa shir gudoominaya madaxweynaha puntland saciid cabdulaahi dini iyo madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi axmed cilmi axmed karaash waxaana qodobada looga hadlay ka mid ahaa arrimaha ammaanka deegaanada puntland saameynta abaarta siyaasadda howlgallada iyo arrimo kale golaha wasiirada puntland ayaa maanta sidoo kale waxay ansixiyeen miisaaniyadda sanada labada kun iyo sagaaliyo tobanka islamarkaana waxaa kulanka goobjoog ka ahaa golaha wasiirada maamulka puntland wasiirka wasaaradda warfinta isgaarsiinta iyo dalxiiska cali xasan axmed sabriye ayaa warbaahinta faahfaahin ka siiyey kulankaas markuu soo dhamay kadib waxyaaba looga wada hadlay
madaxweynaha dowladda puntland mudane siciid cabdulaahi deni ayaa shir guddoomiyey kulanka golaha xukuumadinta iyo dalxiiska dowladda puntland cali xasan axmed sabarey ayaa warbaahinta u akhriyey qodobadii shirka ka soo baxay bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilaahi rabbilcaalamiin maanta waxay bishu tahay koob iyo labaatan bishii saddexaad laba kun iyo sagaal iyo toban waa xukuumaddu waxay yeelatay shirkii khamiisla ah ee caadiga ahaa maalin kasta oo khamiisa maxaayata lagu qaban jiray madaxtooyada xukuumaddu waxay iska waraysataa wiiggaas asbuuca wixii lasoo dhaafay wixii shaqii qabsoomay iyo hawlihii ugu muhiimsanaa waxayna dejisataa ajandaha laga hadlayo muhiimka ah waxaa shir guddoominayay madaxweynaha dowladda puntland saciid cabdilaahi deni iyo madaxweyne ku-xigeenka axmed kuraash waxaa layska waraystay arrimaha ay ugu horeeyaan amniga amniga guud ahaan xaaladiisa warbixin baa la yska dhegaystay madaxweynaha naftigiisu xaaladda si dhowba ula socdaa wasiirka amnigu waa ka warbixiyey wasiirada iyo wasiir ku-xigeenka iyo wasiir dowlayaashu iyana qayb walba wixii kaga aadanaa way ka dhigteen warbixintoodii waxaana laysla afgartay in amniga la xoojiyo xuduudaha puntland iyo gudaha labadaba waxaa kale oo laga hadlay ansixintii miisaaniyadda sagaalka bilooda ka dhiman sanadka golaha xukuumaddu wuxuu ku ansixiyey aqlabiyad dhan ayuu ku ansixiyey miisaaniyaddaas waxay gudbaysaa baarlamaanka ayay gudbaysaa haddii lahayd maxamane maalinta sabtida ayaa la geyn doonaa waxaa kale oo laga hadlay arrimaha abaaraha iyo saamaynta ay ku leeyihiin puntland waxaa jira task force loo xisaareeyana oo warbixin laga dhagaystay oo si dhow ula socota marba wixii loo baahanyahay iyo xaaladda abaartu meesha ay marayso si dadka reer puntland ee ay saamaysay ayan keligood ugu noqone ay xukuumaddu ay uga qaadato qayb uga qaadato hay-ado badan oo ay khusayso iyo xukuumadda wasaaradaha ay khusayso iyana aad bay uga wada hadleen arrimaha ugu muhiimsanaa kuwaas oonbay ahaayeen madaxweynaha asbuucii lasoo dhaafay meelo badan buu ku tegay hawl shaqo sida maxay ahaatee ciidamada asluubta wuxuu soo eegay oo kale kaydka shidaalka wuxuu dhagax dhigay mashaariicda maxaaytae xoojinta biyaha iyo wasaarad badan iyo howlo badan maxay ahaato iyana wiigii dhaweyto uu madaxweynuhu uu howl maalmeedkiisii uu ku gudanayey arrimahaasunbaa ugu waaweynaa wixii aan la qaybsanayno dadka wixii kale waxay noqonaysaa arrimo xukuumadda uu khuseeya si gaara wasalaamu calaykum
dalkiidinka qarsibay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla quman yaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa khardibay dalkii idinkaa khardibay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel kuna wacna wanaagsan hadalana raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal qeybaha dhexe barnaamijka ayaan isla soo gaarnay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mahadi maxamed guulida qadar ayaa maantay magaalada brussels ee dalka belgium uga qeyb galay shir looga hadlayo karutaga iyo waa kahortaga iyo la dagaalanka rabshadaha dalka oo ku haya xag jarnimada shirkan oo maanta qorshuhu yahay in uu maantay lasoo xiro waa dhegeystayaal halkaasaan ku celsho shirkan oo qorshu ahaa in maalinka jimcaha lasoo xiro ayaa si gaar ah waxaa looga hadlay sida cashiro loogu baran lahaa hababka guulaystaye ee dalalka afrika ay u adeegsan kahortaga iyo la dagaalanka waxaa lagu jaaro xagjirnimada si loo wadaago hanaanka ugu habboon loogana faa'iidaysto talooyinka khubrada ra-iisul xogeenka dowladda federaalka soomaaliya ayaa wuxuu sheegay in dowladda federaalka soomaaliya shir noocaana kale ah ay ugu baahan tahay in lagu qabto magaalada caasimadda ee muqdisho
magaaladatan brussels ka furmay shir ay soo qaban qaabisay hay-adda maaragtay yurub institutionka yurub u qaabilsan arrimaha nabadda ammaanka shirkaasoo maaragtay uu ka soo qayb galay ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka ee soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed kaasoo mataqaanaa maaragtay looga hadlaayo amniga geeska africa furitaanka shirka waxaa maaragtay ka hadlay ra-iisul wasaare ku-xigeenka oo runtii aada u qeexay maaragtay nabadda iyo argagixisnimada iyo habka looga hortagi lahaa waxaa kaloo meesha ka hadlay khubara oo maaragtay ka yimaadeen maaragtay maraykanka oo runtii fasiray waxa ku qasbo dadka inay noqdaan maaragtay argagixiso iyo sida maaragtay loo baahan yahay in bulshaweynta iyo siyaasad ahaan iyo maaragtay looga hortagi lahaa marka arrimaha ayaa maanta meesha ka socda shirkaasoo runtii uu socon doono ilaa iyo laba beri maaragtay waxaa ka hadli doonaan khubaro aad u fara badan oo ka kala yimid dhammaan africa iyo qaaradda yurub iyo maraykanka waxaa kaloo la filayaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka uu la kulmo maaragtay madaxda yurub qaar ka mid ah oo halkan maaragtay ballamo uu ku haysto sidoo kale waxaan rajaynaynaa inuu maaragtay la kulmo jaaliyadda ee soomaaliyeed ee ku nool maaragtay magaalada brussels
waayahay kulan wacna wanaagsan hadlaana raadiyaha cadaado ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal qaybihii dambe ee barnaamijkan aan ku seesaqaynaa
dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinkaa qarribay dalkii idinkaa qarribay dadyow kala wadaa qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla kumaya xildhibaan ka tirsan baarlamaanka galmudug oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galguduud ayaa waxaa madaxweynaha maamulka galmudug uu ku eedeeyey inuu ka dambeeyo dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada xeraale ee gobolkan galguduud islamarkaana waxa uu sheegay in ciidamo taabacsan axmed ducaale geelle xaaf ay weerar ay ku qaadeen magaalada xeraale ee waqooyiga gobolkan galguduud
bismillahi raxmaan raxiim maantay waa koo iyo labaatankii bishii maarj waxaan joognaa dhuusamareeb waxaan maantay rabaa haddii ilaahay yidhaahdo inaan uga faa'iidaysto munaasabaddan telefishinka marka ugu horeysa in aan u diro tacsi dadkii ku dhintay xelaale ee reer galmudug labada dhinacba in ilaahay uu maaragtay isku dembi dhaafo inta dhaawaca ilaahay uu noo boogadhayo intii dhimatay samar iyo imaan naga siiyo inta noolna ilaahay inuu xal u keeno maantay galmudug mas-uuliyad dii lagu tashanayay oo madaxweynaha oo aan islayn waa nin odaya oo dadka nabad iyo wanaag iyo wax dhex dhigi doona waxaad moodaa in arrintiisi ay gaabis tahay xadiweysiinta arrinta dhuusamareebeed markii la yidhi saddex lix iyo labaatankii bishii maarso baarlamaankaa la isku daray oo waa la dhammaystiray waxaa qolo aan hadda sidii ay ahayd xataa xildhibaanadu waa is waraysanay meesha ay uga soo darsantay hadda in waktiga dheer oo hadda la sheegayo golaha wasiirada iyo ra-iisul wasaaruhu ka hadlaya iyagu way saxan yihiin oo dastuurkay ku arkeen laakiin baarlamaanka ka baarlamaan ahaan annagu markii meel ay ka timid iyo si ay u timid xataa ma naqanin sharciyada inta soo akrinay ka soo baaraan degna mayso waxaan ka hadlaynay annagu waxay ahayd labada dastuur isku daristoodii guddiyadii la magacaabi lahaa in sharciyada la siiyo oo ah guddigii amniga guddiga dib u heshiisiinta guddigii integrationka iyo isku dhafka wixii oo dhan ba waxaa ka suurto galay labadii baarlamaanoo laysku daray iyo dastuurkii laysku daray iyo qodobkan oo aan aragnay iyadoo uu ku qoran yahay dastuurka hadda ma diidanaanin anagu oo madaxweyne madaxweyne anagu aan dooranay inuu waqti dheer hayo laakiin madaxweynuhu wuxuu gabay inuu ka dhabeeyo dib u heshiisiintii uu socday wuxuu noqday oo nuxurkiisii ku soo aruuray nin xoogaa inta cadaada mar layidhi waa lagu riday ku dhibaata waa ka soo cararay dhusamareeb iyadoo kale oon cadaadana dib ugu noqonaynin dhusamareebna waxba ka qabanaynin waxaa kaloo la yaab ah madaxweyneheenu ma waa waa masiibooyinka qaar way dhici karaan hadda meesha la yidhaahdo xaraale dagaal ka horreeya dagaalkaana ka jirta aad jira dib u heshiisiin buuxda lama samayn dad kaleeto oo ummad ay u badan yihiin weliba reer cadaadood ayaa isu xil saaray in ay arintaas dib u heshiisiin ka sameeyaan oo gogol dhigay oo qarash ku bixiyey dhammaystirkeedii madaxweyne uu ku kaaba xataa way suurageli weyd madaxweyne asaga reer galmudug dhan madaxweyne u ah madaxweyneha waxaa uun muuqanaysa keli ah in wixiisu ay yihiin family business waxaad arkaysaa brussel ayaa waxaa aadaya maamul goboleeda tusaale ahaanba aditaankaas brussel ay maamul goboleedyada aadayeen waxaan aragnay madaxweynaha iyo afar qoyskiisaha aaday galmudug waa kun iyo toban qabiil waa ku sabarno waa iska qaadanay inkastoo aysan ay wax la aqbali karo maantay waxay maraysaa galmudug in dadkeedu isbaabi'inaya islaynaya dhibaato dhex taagan tahay xuquuqul insaanka iyo arrimahaas bini'aadanimada mas-uuliyadaa la rabaa madaxweynuhu weli kama uusa hadlin weli kama uusa hadlin shaqadii madaxweynaha waxaad moodaa inuu noqdo boris johnson oo kale madaxweynihii russia inuu noqdaad moodaa oo xillina sakradda ku jiray xillina ku jiray nerfiska madaxweynaha iyagii shaqadiisii waxaa ku shaqaysanayay wiilal yaryar oo qaarna uu abtiyaan u yahay qaarna uu adeer u yahay oo nimanka wasiirada ah ku abiyus garaynaya baawarka madaxweynaha waxaan maanta joognaa in la magacaabo toban degmo waan u baahanaha degmooyin dadka iyagu degmooyin iyo horumar way u baahan yihiin intii loogu magacaabay waan ugu hambalyeynayaa laakiin waxaan leeyahay sharciyadaa taala la marayo waa in wasaaradda arrimaha guduhu ay soo kormeertaa waa inay soo buuxiyaan shuruudaha degmanimo waxaan marka u jeednaa hal magaalo kormeer uu ku tegay wasiirka arrimaha guduhu suxufiyaal baa tihiin waraysaad la yeelan kartaan magaalo uu kormeer ku tegay magaalada gurceeda ka jirta sidaas darteed waxaan jeclaan lahayn waxaan jeclaan lahayn madaxweynaha iyaga teenamku wax macnaa kuma fadhiyo harayo teenamku wax macnaa oo weyn kuma fadhiyo laakiin waxaa macno samaynaya maalin haddaad joogaysid inaad shaqo qabato dowladda federaalka waxaan baaq ugu dirayaa dowladda federaalka waxaan baaq ugu dirayaa arrintu sida ay ula macaaminayaan ma ahan inay iska dhicinayaan nin baad moodaa inay masiirka ummadda fiirinayaan ma moodid galmudug xildhibaanay leedahay galmudug institutionisku kaleeto dhanaa taagan haddii aad ka hadlaysaan teeram iyo waktigii iyo qaabkii xildhibaanadii galmudugaa jooga kuwii ansixiyey ama diiday aa jooga kuwii doortay aa jooga waxaan idinka codsanaynaa oon dowladda federaalka marti uga nahay maanta iyadoo weliba wasiirka arrimaha gudaha ra-iisul wasaaraha madaxweynuhu ay reer galmudug yihiin war meeshaan meel idinkaga sheekaynaya ma ahan war culummada ahlu sunno iyo galmudug way heshiyeen waa hal dowlad war la heshiiya war dadka dantiisa ka fakera habeen wanaagsan ayna dalina raadiyaha cadaadadu ayaa degeysanaysaan qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaarnay kusoo dhawaada xubinta aad ku xiisaha badneed hee kalamaan
horta sheekadan kala maana markii aad maqashiin how maxaa tiiriya may erti midii miidaysay maahiino akhyaaray horta waan idin salaamay akhyaar madi dhibdhiitii katayaasoo la erey gobolkun akhyaar maka argu hayo laakiin salaanto koo qaadni arya haddii akhyaaru jirto shacabkan masaakiintaba qabyaaladii isku dilahay kala xalli lahaayeene shib naga dheh warwarka hayga dhex gelinina gabayaan laba sano u dulqaadanaya baan idiin marinayaa ilaahii sarreeyo waxaad nugu samaynayso annaga asal iyo baar iskale sababahoodiiye dembiyadii horeon suubsannaa qoorta noo surane aniguna ma saadaali jirin hawl siyaasadahe hase ila saxnaatee midaan sanadkan taageeray saddexdii tillaababa mid bay marin ka seegtaaye hadday saa ku sii socoto oon madaxdu seetaynna soomaalidu waxay sugahayeen looma soo sidoe allow sacabadan hoorsadiyo curinta suugaanta iyo gabayadaan saari jiray maanta nugu saacid oo surunka guusheenna yaan madaxdu seeraynin allow ka aqbal war ilaahay baa kaa ogniyo waxaanaad shubayso tubaha qaran ku tiro badanaa war nimayow qaran iyo qabiil isma qabtaan afar inusa ertaana afar inus duwalka bedelehe ummad yahay ummad yahay qabiilkiyo qarannimadu waa laba aan isqaadi karinoon weligood isqabaanayn waa qorodabligaaso mini aan la kala qarin ayaagays ayaagays qarxinaye
war qabiil iyo shabaab aad kale aqoonlaadiin waxa wax qarxiyo waa shabaab war warkaan naga dhex gelinina inaysan isqaban waa ogna annaguba qaran iyo qabiile waxaan la yaabana ciidankii xoogga dalka ee ka soo gadooday shabeellada dhexe waxaa loo diray wasiiro iyo saraakiil isku beel ah kadibna guddigii ciidanku la baxay iyo madaxdaasi markay wada hadlayeen ciidankii waxay yidhaahdeen ma qaran baad ka socotaan mase erga qabiilaad tihiin su'aashaasna jawaabteedii waa ku adkaata mas-uuliintii marka aniga waxaa ila qumanayd ciidankaas in madaxweynuhu u tago maadaama taliyaha guud ee ciidamada uu yahay ama wasiirka gaashaandhiggu u tago ama taliyaha xoogga dalku u tago war amay dowladdu u malayday in ciidamada meesha jooga ay hal qabiil yihiin aryaadhaha anigu waxaan dhihi lahaay qarannimo iyo qabiil inaysan hee isqabeen waa ognahaye how qarannimiya heer qaabiil isma qaabkaane kaala qaad qarannimiyo heer qaabiil isma qaabkaane kaala qaad saraakiishii meesha aadda waxaa ka mid ah taliyaha ciidanka booliska gobolka banaadir saadiq john ciidanka markay arkeenna waa caroodeen baa la yidhi waana hareereeyeen baa la yidhi waxayna dhaheen qoryihii markuu xasilinta uu sheeganay naga qaatay ayaan ka rabnaa hadda waxaa la yidhi wasiirka amnigaa soo dumiintay nimayo waxaa la yaabay sarkaal u hadlay ciidamada wuxuu yidhi annagoo sagaal bilood mushaar aan arag waanu soo marnay difaacana kama ayna bixi jirin laakiin maanta waxaan u adkaysan weynay garaamkiiaan xataa weynay warma wuxuu yidhi waa markii ugu horraysay toddobai labaatan sane kadib aan garaamka weyno waa markii u horraysay ee dowladda soomaaliyeed ay ciidamada qalabka sida siiso lacag dhan siddeetan iyo sagaal milyan oo dollar siddeetan iyo sagaal milyan haddii ciidanka ku baxday shacabkan shabaab ugaar uma noqdeen ee intay ka baxda lacagtu war anigu waxaan dhihi lahay haddaan ciidamada dalkeenna mushaar ciidan siinahayn cadaawaha soo socdee dad xunayaa naga celaa waryaa guryaa iritiyoona dhagaashib eewaniyaala bulud buruuflika dareerana may kale sheego haytada war mukeefkaa iskugu imaynanaa baa la yidhi haddii xalku xumaado maadday isaaqow ma burufburuftiyaad haddana bilowda war anugu waxaa la jeenaraal in caddaan dhegaysto oo la waraysanayo wuxuu yidhi cabashada ciidamada iyo difaacyada laga soo baxay sababtu waxaa weeye dadkii tirakoobka ciidanka samaynayey afgooye iyo jawhar bay dhaafi waayeen askartana difaacyadaha ka soo bixinina taliyayaashoodaa ku yidhi sidaasay ku dhacda ciidanku in xuquuqdoodu daahdo oo ay difaacyada ka soo baxaan laakiin waxaan ku talinayaa buu yidhi ciidanku inay degdeg ugu laabtaan difaacyadooda si aan waddooyinka iyo xarumahoodii shabaab miino u gelin dowladdana waxaan kula talinayaa in degdeg looga daba tago oo xaquuqdooda looga dabageeyo horta jenaraal indhacadda waa ku madaxnay warkau yidhi laakiin waxau ilowsan yahay kuminin qaaday keenima kamana maarmo kii lahayd kuminin qaaday keenima kamana maarmo kii lahayd war nimanyow jimbaa yaabay kadib markuu galay nin siyaasi soomaaliyeeda laakiin si deg dega ayuu uga soo baxay markii la weydiiyey maxaa uga baxday jinnigii wuxuu yidhi ninkaan waa ku wareeray subaxdii waxbuu xadayaa duhurkiina masaajidkuu ku jiraa xafiiskiisa qaybta hoose kamraa ku jirta qaybta sarena kitaab baa u saaran xaaskiisu waa xijaaban tahay wuxuuna afar iyo labaatan ka sac ka daba hortayaa naaga qaaqaawan maalintii oo dhan tusbax buu sitaa habeenkiina baashaal buu ku jiraa dadka xafiiskiisa ugu yimaado qofna run u sheegi maayo kalama taqaanin cadowgiisa iyo saaxiibkiisa qof walba waa salaamaya jinnigiioo yaaban baa wuxuu hadalkii ku soo koobay yaabaya ninkaan maanigaa ku jira mise asagaa igu jira waroomoodin way bayra jartay jiirteeye xaraar war intaa gabay buu ku daray jinku saaxiib dibnaha saaran oon saab ka jirin hoose iyo sulunsulxayn baa taqaan goor la seexdaba eh waryaahoy siyaasow bulshada maa sida u dhan waryaanahan waryaanahan wasiirkii ganacsiga maxamed xayir maareeye war lala yaabo oo dhagahaygana aanan maqli karayn ayaa laga sheegay baa layidhi dad badan buu tahriibiyey lacag badanna wuu ka aruuriyey ayaa la yidhi war maareeye ma maran yahay dowladduna ma keenaysa asagana ma tahriibina war wasiir maareeye wuxuu yidhi ayaantan saxaafad baa soo baaxday lacag lagu siiyo dacaayadda dawladda war saxaafaddaa gar daran sababtoo ah wasiir maareeyo oomada elaysa uu burca ka soo raro xamar canshuur la'aanta ku soo geliya ayay sheegtaa war beena horta cashuurta muxuu ka qaadi waayey war waa ka bootiyey maareeyana waa kii yidhi beylo wasiir ka fiicani ma jiro war adeero ma sidaasaa idin rabbi ugu baryaysaa afwa cuniyow xishow afwa cuniyow xishow waxaa kaloo hore loo yidhi majaa aabeesa meel kaaley ka muulax muulax leeyihiin war golaha shacabka waxay yidhaahdeen kalfadhiga shanaad wuxuu furmayaa toddoba iyo labaatanka bishan war ma golaha shacabka furmaya mase golaha safka war isku hirinaado maalin oo dhaafo jididhalay noo hirfadeena war labada sanaa soo socod waxaan ka baqayaa in lagu dhamaysto maalin walba golaha shacabka waa la furaya war haddaba bisha soon baa la fasaxaya maxaa laga furaya war war ma isina Sheikh Xasan Daahir Aweysa live soo galay wuxuuna yidhi in canshuur la qaado ciidankuna mushaar waayaan xaq ma aha xasan daahir ee taleefanadiyaa laga aruurshaa la dhahaya shimaal loo ogolaaday war maanta shir looga hadlayo awoodda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa qarafaan soo gebagabeeyaa la yidhi laakiin anugu hal talaan siin lahaa hadday wax maqlayaan inta madaxda maamul goboleedyada madaxweyne la leeyahay awood la xakamay karaa ma jirto ee magac la eg nimankaa loo bixiyo war reer kalmaacan waa basiin liyaabay fidhikudiriratena mas dawlad goonan dhisno walaa muwaaradayan etin war sheekh bashiir axmed salaad waxa uu yidhi gabdhihii taradii ay ka bateen ee guurka ha la badiyo kii hal qabaa ha labaysto kii laba qabaa ha saddexaysto kii saddex qabaan ha afaraysto eebago sheekh bashiir warkiisaas waa sharci waana diini xaasas badanna waa ka xanaaqayaan
sheekh bashiir walfayle sheegay runtaw laakiin dadka bilaanta dhaleen fii sabiililaahi ka dhiiba eray hee war inta gabdhuhu leeyihin hoteel aroosa la iigu tumo meherkayguna waa konton garaam oo dahab ah lama labaysa karo lamana saddexaysa karo war hablaha waa la muuladeeyaae muuladeeya niyow xildhibaan la yidhaha nacnac oo ka tirsan somalilan wuxuu yidhi waxaan la midoobin oo aan ku biiraynaa dowladda eriteria war yaa adiga kuu sheegeen nagaaba joogne war magaajaybaho nina leeri maskahiisino maskaha ariireetata meelaha iinkubatiana war eritariya la midooba etoobiya ma dhexdaa laga bixinaya madaxweyne xaaf xala wuxuu magacaaba toban degmo oo cusub oo galmudug ah waa tahay nin walba marka wakhtigiisu dhammaado degmooyin aan loo joogin magacaaba
isinlay maari jarne habar dhali waysay alaale ku foolatay war odayaasha gobolka mudugaa nabad ku baaqaya maxay soomaalidu nabad kula dahay haddiiba gobolka mudug nabad looga baaqay
colaada nabad allah idinkugu bedele
aad iyo aad imaasihiin saxbada xunta kalamaan habeen wanaagsan saaxiibyaal qaybi ugu dambeeyey barnaamijka ayaan isla soo gaaray balse intan barnaamijkan ka bixin halkaasi muqdisho jugta qarax culus ayaa caawa waxaa laga maqla qaybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir ee magaalada muqdisho kaasoo ka dhacay agaarka isgoyska kilomitir feer ee magaalada caasimadaahi muqdisho qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa mid lagu soo xiro gaari nooca raaxada islamarkaana waxa uu ku qarxay waddada laamigaha sakariya cabdulaahi maxamed oo warbaahinta raadiyaha cadaada uga soo warramo magaalada muqdisho ayaa qadka telefoonka si toosa ugu jira sakariya soo dhawo faahfaaninkaas ayaa qaraxan caawa ka dhacay waddada kilomitir foor ee magaalada caasimadda muqdisho iyo khasaaraha u geystay
xasan aada aad umahadsan tahay abaaro dagaalkii ishiidnimo ee caaw oo dhiman qadar dabeedada ah ayaa markore degmada hodan ee gobolka banaadir waxaa laga maqlay diib aad u weyn oo ahaa qarax xoogan oo ka dhacay isgeeska kilomitr four ee degmada hodan ee gobolka banaadir qaraxa kadib mar aan dood ka tegay waxay leeyihi qabanayeen goobta oo inta badan ay diideen ciidamada dowladda soomaaliya dugta markay dhacday kadib goobta ay soo gaareen dad shacabkana ay u diidayeen ley waxay qabanayeen gaari goobta yaalay oo gudanayo oo ka dhex qeylanayo qofkii watay oo gaariga oo ahaa gaari miino lagu xiray oo dad aad iyo aad u fara badan oo ka hilcayo goobta waxaa soo gaaray ciidamada booliska oo diiday isaga in loo gudbo goobta uu qaraxu ka dhacay waxaa kaloo soo gaaray gaadiidka dadbeliska kuwa uu ka howlanaa inay duniyaan dadkii ka dhashay markuu qarxay gaariga waa garta gaariga markuu qarxa ayaa watay
ilaa hadda lama xaqiijin qofka watay gaariga iyo qofka oo iyo hay-adaha uu ka tirsanaa ama goobaha uu shaqeynayay balse xilligu waa habeen lama ogaan karo ciidamadana waxay diidayaan in laga agdhawaado goobta uu qaraxu ka dhacay maamulka degmada hodan aan la xiriiray waxay ii sheegeen in wax faafaahin aysan ka bixi karin waxayna ii sheegeen maadaama xilli habeen ay tahay faafaahinna wax ay soo gudbin karin waxyaabaha ka dhashay khasaaraha ay soo gudbin doonaan waa garta dhinaca kale isgoolka siinaa ee magaalada muqdisho waxaa caawaye eh, waxaa maqlayeen ku dhex mataysan raaseen ciidamada booliiska iyo kooxo hubaysan maxaan ka ognaa
waa mahadsan tahay jawiga kale ee muqdisho haddii aan kaa waramo caawa wax kale oo kalaasa kama jiraan qaraxaas waxaan ahayn oo muqdisho ka dhacay ilaa hadda war aan ka helno ma jiro xaaladda guud ee magaaladana caawa waa ibadhan tahay
aadaad mahadsan tahay sakariye maxamed cabdulaahi maxamed oo warbaahinta raadiyaha cadaadada uga soo waraba magaalada caasimadda muqdisho ayuu kaas ahaa habeen wanaagsan adilan raadiyaha cadaadada ayaad degeysanaysaan qayb gudumia barnaamijka ayaa isla soo gaaray kusoo dhawaada heestii bilga barnaamijka dibalaqaday
aynugu yaad badan suubaxa kalisi jeeljeela loo degay dhannaad jeelu madhigay aynugu yaad heestaasi ku looqeynaya xasan aan samatar ee leeraa saxan saxo waxaa gabagaba u tahay barnaamijka cawcaaw soo saaray in lala socodsiy aniga xasan cumar axmed barnaamij saxiifo ii farsameynaya tan intaan barnaamijkan dib dib u kulmi doono asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu
oy sidig ilaalay ilbuhu an baran oy sidig ilaalay ilbuhu an socod baran reeraha sidoodiyo kay masarri loo dhigay oo igar mid yari kabo maqaar lagu salaaxay saameeshi gaawaha oo igar mid yari kabo maqaar lagu salaaxay saameeshi gaawaha oo baar qabsoohan isagoo ah laba sab soofeeyey miciido ka tanqariyey do'ii dinaroorsaday ububkii u taniyo madhiir la siigsaday daqdi lixina roobelay subaxii barisada sideedan taleecada saxansaxa udgoon badan dhanka kula raa dhanka kula raa dhanka kula raa dhanka kula raa
sidaadiyo jumalbadiid lagu shubay oo isabaada ceelkiyo doo haduu tahay agtiiso